الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عاوة موضوع أن شعلها يوحي إلهينا كرسيين نكن لهنه وموضوع رنتي آذي الحاذ مهمة وحوي الطلاق أسبابه وعلاجه وعلى إله فرينكا sababaha keena furiinka iyo qoysku inuu burburu kala tago iyo waxyaalaha u dawada ah markaa ugu horreyn waxaynu ka hadli doonaa bal waxyaalaha sababa in ay kala tagaan labadii ruux ee isqabay ama qoyskii iyo aqalkii inuu burburo waxaynu ku xigsiin doonaa waxa dawada u noqonaya waxaynu ku xigsiin doonaa furiinka ilaahay baa sharciyeeyey marmar lagama maarmaan uu noqonaya baa jira markaana sidaa bal sharciga waddada sharciga ah ee loo marayo ayaynu tilmaami doonaa maantana walaalayaal waxaynu ognahay ama aynu ka dheragsannahay sida ay qoysaskeennu u burburayaan sida furiinku inoogu badan yahay sida in badan oo ishaysa oo aan isfurin iyaga laftoodu si ay isula kadeedan yihiin oo laga yaabo in yaroo ilaahay ilaaliyey mooyaane inta kale lafdeedu inay furiinkaa ku dambayso walaalayaal ugu horrayn qoysku waxa weeyaan waa lebanka koowaad ee uu ka kooban yahay mujtamaca ama bulshadu ama waa aasaaska bulshada inta uu adag yahay ishaysto akhlaaq iyo qiyam leeyahay qoysku ayaa mujtamaca iyo bulshaduna ay leedahay cizi iyo awood iyo nabadgelyo iyo degenaansho isla markaas ayaa waxaa ka muuqanaya akhlaaq wanaagsan ayaa ka muuqanaysa waa marka ay qoysasku oo bulshadu ka kooban tahay ay noqdaan kuwa ishaysta oo qiyam iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan leh oo sidii sharcigu qabay loogu wada dhaqmayo marka qoysasku ay sidaa noqdaan baa bulshadaasina ay noqonaysaa bulsho sharaf leh awood leh nabadgelyo leh degenaansho leh oo ay ka muuqanayso akhlaaq wanaag iyo fadli walaalayaal qoysku waa dariiqa ilaahay ugu talagalay bini aadmigani inuu ku baaqi noqdo meel aan qoyska ahayn oo uu ka soo baxayaa bini aadmigani ma jiro marka waa waddada uu ku baaqi noqonayo bini aadmigu qoysku waa halka ay ka soo baxaan ragga mas-uuliyadda qaadaya iyo hooyooyinka iyaguna waajibaadkooda ka soo baxaya waa halkay ka yimaadaan qoysku ujeeddada guurkuna waxa weeye inuu baaqi noqdo oo uu daa'imo waa inuu sii jiro waa in aqal wanaagsan la dhiso waa in qoys wanaagsan la unko oo ay tiirar u yihiin labadaa ruux ee isqabaa haddaba furiinku wuxuu burburinayaa gurigaas wuxuu markaas baabi'inayaa tirarkiisii iyo macaalimtii uu lahaa ayuu tirayaa wuxuu burinayaa masaalixdii iyo danihii faraha badnaa ee ku jiray guurka oo ah in qoys la unko in ubad la helo in tirada dadka muslimiinta ah la badiyo furiinku waa kala tag intii la wada jiray ee la iswaafaqsanaa kadib waa hami iyo murugo intii la faraxsanaa kadib waa quus intii yididiile iyo amal fara badan lalahaa la quusanayo wuxuu sababaa cadaawad iyo colaad ayuu labada ruux ee kala tegaya dhexdooda geliyaa wuxuu cadaawad geliyaa labada qoys ee ay ka soo kala jeedaan labada qof intii ay isu dhowaayeen kadib ee ay dad markaa ay isu duman ahaayeen oo iskaashado ahaayeen furiinku waxa uu kala firdhiyaa carruurta haddii ay labada qof ee kala tegaya ay ubad isu leeyihiin laba mid ayuunbaa ubadkaa waalidkoodu kala tegay ay waayaan imaa waxay waayaan aabbaha mas-uuliyaddiisii iyo tarbiyadiisii iyo waxbariddiisii iyo toosintiisii imaa waxay waayaan naxariistii iyo ilaalintii iyo udhimrintii hooyada ayay waayaan waa marka aabbuhu oo carruurtaa isagu hayo waxay carruurtaasi waayeysaa yacni kalgacaylkii iyo naxariistii iyo udhimrintii iyo dhawridii ay hooyadu lahayd bay waayayaan haddii ay hooyadu haysana carruurtaasi waxay waayayaan mas-uuliyaddii aabbaha tarbiyeyntiisii waxbariddiisii toosintiisii ayay waayayaan suuratu qad samic ruuxa dumara ee ay ku soo degtay ilaahay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay uu ka maqlay doodeeda iyo hadalka ay ku celcelisay rasuulka fawqa sabci samaawaat toddobada samo korkooda uu ka maqlay ugana soo jawaabay ruuxaa dumari oo uu ninkii qabay khawla bintu maalik baa la odhan jiray ayaa waxay rasuulka kulahayd wuxuu ninkeediibaa wuxuu ku yidhi sida hooyadii oo kale ayaad iga tahay markaasay rasuulka u dacwoonaysay waxaa ka mid ahaa waxyaalihii ay ku dacwoonaysay rasuulallow carruur baan u leeyahay haddii carruurtaas anigu aan kaxeeyo dee way gaajoonoo cid u shaqaysa heli maayaan hadduu isagu kaxeeyana carruurtaasi way lumaysaayo iyana dayacaad baa ku imanaysa hooyadaasi ilaahay toddobada samo korkooda uga soo jawaabay hadalkeeda iyo doodeedana alla u maqluu ka soo jawaabay waxay ahayd ruux dumar ah oo fahansan mas-uuliyadda ay leedahay mas-uuliyadda ay leedahay mid fahansan bay ahayd waxay fahansanayd mas-uuliyadda ayada saarani inay tahay inay ubadkeeda hayso inay kobciso inay koriso inay dhaqankooda ilaaliso inay tarbiyadooda ilaaliso mid fahansan bay ahayd waxay cunayaan iyo risiqooda iyo waxoodana lagu leeyahay aabbaha dhalay ayay ahayd mid fahansan innaga mid markaa dhashay afar ama shan ayaa la arkay odhaysa maqaaxyo yar baanu furanaya maxaa ka macnaa ha iskaga tago macnaha ayagiina ama maqaaxyo si la joogayaano meelahaasunbay iska orordayaan ama dee intay guri yar kaga timaado ayay halkaa wax allayaaliya waxay ka ogtay aanay jirin ay habeenkii unu noqonaysaa markaa allaha ka raadli ahaadee saxaabiyaddaasi waxay fahansanayd mas-uuliyadda ka saaran ubadkan ilaahay siiyey dawrka iyo hal waajibka ay ku leedahay bay fahansanayd sidaa daraaddeed bay waxay u tidhi haddii aan anigu kaxeeyana way gaajoonno dee anigu hayntooda mooye waxba uma hayo haddii uu isagu kaxeeyana wuxuu siiyo wuu heli laakiin way lumiyo way habaabi bay tidhi carruurtaasi furiinko waxa weeyaan walaalayaal waxaa lagu tilmaamaa abqadulxalaal inuu yahay shay xalaal ah yacni oo ilaahay u cadhoodo ama waxa ilaahay shay xalaalo waxa ilaahay ugu cadho badan yahay rasuulku sala allahu alay slam xadiidku wuxuu ku tilmaamay xalaal waxa ilaahay ugu cadho badan yahay waa waxa furiinka la yidhaahdo markaa walaalayaal qoysku waa ka qiimaha islaamka dhexdiisa ku leh furiinkuna waa ka dhibaatooyinkaa leh haddaba waxaynu isweydiinaynaa bal maxaa sababaya ee dadkan qoyska ahaa ee markaa ku heshiiyey inay guri dhistaan ee ubad filayey maxaa keenaya inay isqabtaan oo ay kala tagaan sababo badan ayaynu tilmaami doonaa waxa kow ka ah aada moodaana inay yacni tahay sababta ugu badan ama halka ay yacni haantu kown ka milaadahay ama sartu halkay ka qurmayso waxa ah oo sababaha ugu horeeya عدم الفهم الكامل والوعي لطبيعة الحياة الزوجية وأعضائها وحين لنا هاي وحن جرين فهم بوحة يقرش هذا ما يسترن oo noloshan xaasnimo iyo culayska ay leedahay aan la fahmin oo aanu ninkii wax guursanayay aanu fahmin oo gabadhii la guursanayay aanay fahmin ayagoon wax aqoon ah ama wax fahan waxtarahoo ay ka haystaani aanay jirin nolosha qoysnimo iyo culayska ay leedahay ayay labadii ruux isguursanayaan dhib ayaynu ka tilmaami doonaa guurku waxa weeye waa ribaad iyo isku xidh muqadasa aasaaskiisuna waxa weeye waa kalgacayl iyo naxariis waa xuquuq ka dhaxaysa iyo mid mid walba gaar loogu leeyahay oo la ilaalinayo labada ruux markay isu yimaadaan xuquuq ay ka wada dhaxayso mid walba laga doonayo ka kale ku leeyahay oo ka wada dhaxaysaa way jirtaa oo labadiiba laga wada doonayaa waxa jirta mid ninka oo keliya laga doonayo waxa jira mid gaba ruuxa dumarahun laga doonayo marka waa sidaynu tilmaannay waa halkii insaanku ku baaqi noqonayay markaa labadii qof iyagoon fahansanayn yacni xaqan ka dhaxeeya mushtaragga ah iyo xaqa mid walba gaar looga doonayo ayay labadii ruux isu imanayaan bal weliba waxay imanayaan iyagoo mid weliba ku raran yahay oo lagu soo sahayey dardaaranno qallabsan oo foolxun waayahay inantii waxaa laga soo dhaadhicinayaa inay ninkaa iska giijiso oo wax kastoo uu soo jeediyaba markaas ay iska giijiso ninkiina isagana waxaa la leeyahay uun magaceeda laguma yeedha tii reerkan iyo ma aragteen iyo yacni isagina dardaaran markaas inuu ruuxaa dumara markaa iska giijiyo labadii ruuxoo midba dhinac laga soo cabeeyey oo mid walba intaas oo dardaaran iyo tale oo qaldan lagu soo sahayo uu tunkan ku sito wixii islaamku qoyskan ugu talagalay ee xuquuqay wada lahaayeen iyo miday kala lahaayeen toona aanay garanaynin ayay isu imanayaan iyagoo bisadiyo jiiro kale isku abay isu imanayaan iyadoo la yidhi nin iyo naagsiyo col iyo nabad midnaba maaha ayay isu imanayaan dabeedna waxay noqonayaan dee labadaa ruuxee isku taaganuun een isagu gabadhaasi waxay soo jeedisa aan waxba ka dhegaysanaynin ee ayadii lafdeediina maxaad sheegaysaa iyaad la hadlaysaa u nabigu soo jeediyaba ka horgeynaysa labadii ruux yacni sidaasunbay isugu imanayaan waxa markaa ka dhaxeeyana yacni wax mutca ama raaxo yar ayuunbay u qabaan markaa ninkii ruuxii dumar ahaa wuu ihaanaysanaya wuu sharaf tiraya wuu xaqiraya waa ku xadgudbaya sidii addoon guriga u joogto oo kale ayuu ula dhaqmayaa ruuxii dumar ahaydna markaa wuxuu kula dhaqmayaa waxaan dareenkeedii iyo markaa jidhkeedii midnaba aanu qaadi karaynin ayuu kula dhaqmayaa kadalik ruuxii dumar ahaa ayaduna dee iska giijiun bay odhanaysaayo dhinacaaga adiguna kaga laado markaa ninkii way caasinaysaa way ka hor imanaysaa arrintii markaa guriga way hallaynaysaa carruurtii markaa tarbiyadoodii way hallaynaysaa iyaduna markaas dee waxay noqonaysaa un colkaa dhinaca kale ka soo jeeda markaa gurigii loogu talagalay inuu noqdo meel lagu xasilo oo naxariis iyo kalgacayl ay ka jirto ayaa wuxuu noqonayaa wuxuu isu bedelayaa cadaab ayuu isu bedelayaa halkii ay ahayd in lagu raaxaysto oo dhibtii maanta oo dhan lagu soo jiray lagaga nasto ayaa wuxuu noqonayaa isagii lafdiisu mid marka laga baxo laga nasto marka laga baxo mid laga nastuu noqonayaa ilan labadan qof way isku dhiban yihiin oo wax alla wax isugu toosan ama isugu haagsani ma jiro markaa wuxuu noqonayaa mid markay ka maqan yihin ay ka nastaan marka ay soo galaanna dee ay cadaab soo dhex galaan bay noqonaysaa marka waxaynu leenahay ta ugu horeysa waxa weeye aqoon la-aan aanay dadkaa isguursanayaa ulahayn yani noloshan yani qoysnimo ama xaasnimo iyo sida islaamku ugu talagalay iyo xuquuqda ay labadan ruux isku leeyihiin iyadoo aanay garanaynin ayay dadkii isguursanayaan dabeedna way isku qarxayaano waa kala tegayaan waxaana walaalayaal yani waajib ku ah wax kastoo uu doonayo qofku inuu qabto inuu aqoon u lahaado baa la rabaa hadduu doonayo qofku inuu guursado dee waa inuu bartaa guurka yani wuxuu islaamku ugu talagalay xuquuqda ay ruuxa dumari ku leedahay xaqa uu isagu ruuxa dumara ku leeyahay furiinka yacni qaabka loo maro maqal un in lagu socdo un la yidhaha waanu maqalay uun oo dabeetana maqalkaas un wax lagu wadaa ma habboono walaalayaal waa in aqoon buuxda loo yeeshaa wax kasta oo la qabanayo o lagudagelayo dee qoyskuna waa halkii ugu muhimsanay waa in aqoon loo yeeshaa waanaynu tilmaami doonaa bal dee waxyaalaha lagama maarmaanka waa inay labada qof ogaadaan waxa walaalayaal kamida asbaabta furiinka keenta ee aynu odhan karna taa hore way ku soo xigtaa ihmaalu rajul mas-uuliyatahu wainshiqaaluhu bilghaati wasahr waa ninka oo halleeya mas-uuliyaddii qoyskiisan ka saarayd waa isagoo halleeya oo muxuu markaa waxay ahayd dee ninku waa ninkii waa kii ka mas-uulka ahaa qoyska waa madaxweynihii iyo hoggaamiyihii waa kii laga doonayay inuu u shaqeeyo maxaa furiinkii markaa keenaya marka uu mas-uuliyaddiisii uu halleeyo ee uu lumiyo maxaynu maanta innagu mas-uuliyaddeennii ku luminay mas-uul inteenna badan mas-uuliyaddii qoysaskeenna iyo carruurteenna inaga saarayd waynu luminay maxaynu ku bedelnay waxaynu ku bedelay qaad iyo soo jeed masruufkii carruurtu ay lahayd maxaynu ku bedelay waxaynu siinaynaa qaadka oo qaadkaasaynu masruufnaa iyo cidda ka ganacsataa halkaynu carruurteenna iyo uba iyo xaasaskeenna aynu ka masruufi lahayn waxa markaas iyo soo jeed maxaa markaa ninkii dee xaaskiisii muxuu noqonaya dee mijintaasu xaaskiisii noqonaya ilaa taasu masruufaaya carruurtiisina maxay noqonaysaa dee garaabadaa iyo mijintaa uu koolkoolinayo bacda ku ilaalinayo maydhayo u kala hagaajinayo u kala dhilayo ayuunbaa ubadkiisina markaa noqonaya iyo hashishkaa iyo waxa uu isku kala hagaajinayo u kala ilaalinayo ayuunbaa markaa ubadkiisii noqonaya qaadkiis xaaskiisina dee mijintaa u masruufayay noqonaysaa markaa walaalayaal yacni xaasaskeenna iyo carruurteenna mas-uuliyadda ilaahay innaga ayuu ina saaray wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna ilaahay baa yidhi ka loo dhalay ee ilmahaa dhalay waxaa lagu leeyahay inuu risqooda iyo masaariiftooda iyo arradbeelkooda inuu bixiyo isagoo ka hadlaya rasuulku yani xuquuq ay xaasku ku leedahay waa an tucimahaa idaa acimta baa rasul markaad uxunaysaba waa inaad siisaa waa inaad arradbeel tirtaa markastoo adiguna aad arradbeel xidhanayso waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi kafaa bilmar-i isman an yudayica man yaquut qofka waxa dembi ugu filan inuu halleeyo dadkii uu mas-uulka ka ahaa yuu quudinaya inuu halleeyaa intaasaaba dembi ugu filanba weligaaba intaad ka luqluqato masaajidka gal mar hadday carruurtaadii iyo reerkaagii dayacan yahay oo tusbaxsatood masaajidka gasho dembiba intaasaa ku wax kalaba haddaanad samaynin mar haddaad hadlayso qoyskaagii iyo carruurtaadii dee ruuxa dumarana haddii aad bixin weydo nafaqadeeda iyo waxay xuquuq kugu leedahay xaq bay u yeelanaysaa inay maxkamadda tagto tiraa warqadayda ha layga siiyo maxkamadda intay tagtay tiraa warqadayda ha layga siiyo xaq bay u leedahay bal orod baa lagu odhan maxkamad way ku diri o waxaa laodhan maanta wax soo raadiyo hadduu saddex cisho waxba ku keeni waayo aroorta afraad warqadeedii bay leedahay oo qaadigu siinaya markaa waxyaalaha walaalayaal furiinka keenaya ee dumarka in badan ka qaylisiinaya ee ay uga soo boodayaan ay furiinka u doonayaan waxa weeye waa ninkaa mas-uuliyaddiisii ka saaray gabay ee ku mashquulay qaad iyo soo jeed iyo wax maala yacni ah sidaasay dumarku ku mahadsan yihiinoo in fara badan oo ka midi isagoo gidaaradaa ka sheekaynaya oo iskaga qayilaya ayay isaga ordaysaa ciyaalkeedii midna dhabarka ku sida midna caloosha ku sida midna faraqa jiidanaya oo aanay in badani waxba ka doonaynin mararka qaarkoodna waxaaba dhacdaa ilan ilan markuu qofku habaabo yacni meel kastuu luma nacasku meel kastuu luma gurigoodii buu moodaa waxaad arkaysaa qaar qaadkaasuun iskaga jeeda ayagu oo ruuxii dumarka ama wax yar u haftaynayso ama ay maqaaxi wax yar u wadwado oo haddana adjidku hayay ay ay ay ka fadhiilaaday baad arkaysaa ama iyadiiba wax ka doonaya oo iyadiiba qaadkii ka doonayana waaba la arkayba iyadoon waxba ka doonayn oo carruurtii korinaysa inuu haddana qaad ka doono ama adyad uula yimaadaana way badan tahay marka walaalayaal taasina waa sabab kamida sababaha furiinka keena waxa kamida walaalayaal sababaha furiinka keena ninka oo ayana dhinac kale ka gaba mas-uuliyaddii iyo hoggaankii saaraa waayo alrijaalu qawaamuuna cala annisaa baa la yidhi ayaga ayaa qawaamadii iyo maamulkii iyo hagiddii iyo hoggaamintii qoyska ayaga ayaa leh haddii ninkii ay qawaamadii iyo hoggaamintii ka jilicdo qaraar hadduu qaadan kari waayo waxyaalaha yimaada ama ku soo darriya hadduu go-aanka qaadan kari waayo waa musiibo ka sii darane haddii cid kale ay ra'yigiisa wax ku yeedato oo loo arko inay islaantii dhashay markaa ninkan ay iskaga wadato oo ramuda iyadu ay warwareejinaysa uu yahay ama cid kale oo qaraabadiisa ahy ama hablo ay walaala yihiin haddii loo arko inuu iska wadwataan oo ninkaa markaa taladaa dadka uu iskaga soconayo isagoo aan go-aan qaadan karayn uu noqdo ruuxii dumar ahaa markaa waxa ku dhacaysa murugo ayaa ku dhacaysa iyo degenaansha la-aan isla markaa waxay ku kacaysaa inay markaa iyadana isagii ku kacdo oo ay hadal iyo ficilba inay kala hor timaaday ku xumayso dabeetana isqabadkii iyo hadalkii iyo murankii dabeetana uu sii bato oo ay noqoto inay halkaa ku kala tagaan dumarkuna waxaa la yidhi xataa almunxarifaat waxa xataa kuwa weecsan kuwa weecsan xataa ee markaa iyagu dee dariiqa xunba haya waxay jecel yihiin ninka adag ee ra'yiga iyo taladiisa ku meel mare ku socda laakiin midaan waxba ka go-aynin yacni geesay u u kaxaynayaan ma jirto aad bay uga soo horjeedaan baa layidhi daraaso markii lagu sameeyey markaa walaalayaal waxaana habboon waxaana habboon inuu ninku mas-uuliyaddiisa hoggaameed iyo maamul inuu ka soo baxo ayaa laga marmaana inaanay taasiir iyo raad ku yeelanin dadka qaraabadaahi qoyskaas ayaa lagama maarmaan ah waxaad arkaysaa ama badan laba qof oo ku kala tegaya yacni arrin ay islaantii dhashay ay leedahay ninka dhashay ama hablo ay walaala yihiin yacni ku kala tegaya ayaad arkaysaa markaa waxa habboon isagu mas-uuliyaddiisa inuu ku kala wado oo xaqa waalidkii leeyahay uu guto oo xaqa xaaskiisu ku leeyahay uu guto oo xaqa qaraabadiisu ku leedahay uu guto oo aanu isku qaldin markaa waxa lagama maarmaan ah dee in la kala saaro weliba dhibta ugu badani waxay ka timaadaa marka guryaha la wada galo xikmad ayaa waxaanay tahay muruu dhawi lqaraabaati an yatasaawaruu laa an yatajaawaruu dadka qaraabadaa waxa fartaan inay isbooqdaan asaanay jaarin ha isbooqdaan se iyay jaarin waayo haddii aanay jaarina ay kala fog yihiin isbooqanayaan kala xiisa goyn maayaan kala xiisa goyn maayaan isku dhac iyo muradnina dhex mari maayo isxagashadiis jiidashu laakiin haddii meel la isugu keeno yacni waa la isnacayaa qaraabanimadiibaa halkaa ku go-aysa maxaa loo diiday nin inuu wada guursado laba habloodoo walaalaa maxaa islaamku u diiday muxuu u diiday inan iyo eddadeed in la wada guursado muxuu u diiday inan iyo habaryarteed in la wada guursado macnaha waxa weeye labada ruux marka la wada guursado yacni hinaaso iyo ficiltan baa dhex maraya dadkana qaraabo dhow oo adag baa ka dhaxaysa qaraabadoodiibaa halkaa ku burburaysa daraaddeed baa islaamku u xarimay sidaa daraaddeed waxa wanaagsan in la kala saaro mararka qaarkood waxaa dhacda waynu isognay xaaladeenna iyo si aynu isugu xidhannahay mararka qaarkood baa laga yaabaa reer kan dhamiba waxa uu ku nool yahay inan dabadda jira ama inan dabadda jirtaa waxooga yaroo laba boqol ay soo dirto inankii inan baa loo guriyay waxa leey maqsinkaasuna ku jirto inteedaana ha qaadato bal hadda islaantan lafdeeda ayaduna inantaasi halkaasuna ku jirto kontonkeeda ha ku qaadato reerka un la dheri ha ahaato iyada lafdeedu haddii la yidhaha halkaa xilligeedii gelmageli lahayd yani waxba may gasheen rasuulkuna sala allahu alay slam xadiis wuxuu ku yidhi sugan qofka doona in jannada la geliyo naartana laga dheereeyo bal haddaba ufiirso hadalka waa hadal weyn qofka doona man axaba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhara aljanna naarta laga dheereeyo jannadana la geliyaa faltaatihi maniyatuhu wahuwa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa naxud rasuulullah ha u timaada geeridu isaga oo qirsan alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooya nabi xamd rasuulkiisi uu yahay oon ku toosan oo ku dhaqmaya maxaa uu ku labeeyey rasuulku waxaa kaloo rasuulku uhi walyaati ila annaasi aladi yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha ula tago wuxuu jecel yahay dadku inay ula yimaadaan dadka ha kula dhaqmo waxay jecel yihiin wuxuu jecel yahay inay kula dhaqmaan yacni nafdaada un dadka ka masalo nafdaada un dadka ka masalo wixii markaa in lagula yimaado iyo in wixii in lagula dhaqmo aada raalli ka tahay aad dadada kula dha doonaya inay markaa qoys noqdaan dee waxa habboon inaanay cadaadis iyo halkaasun ha ku jiraan aanay ku cadaadinini inay markaa u fasaxaan dee siday noloshooda u daberan lahaayeen waxay ku tarayaanna ay ku taraan noloshoodana ay u madax banaanaado ruuxa dumarina maamulkeed iyo gurigeeda ay u madax banaanaato marka waxaynu leenahay waxyaalaha furiinka sababa waxaa ka mid a ninka oo gaba hogaamintii iyo mas-uuliyaddii ka saarayd qoyskiisa kalena ay ku yeeshaan markaa cid kale taas ayaa waxyaalaha furiinka keena ee uu ku burbura kamid a waxaa ka mid a waxyaalaha furiinka keena ruuxa dumara oo boorso weyn iska qaadata oo tidhaahdo waan shaqaynayaa oo dabadda isaga baxda gurigii iyo carruurtiina la yskaga tago oo dabeedna ayada iyo ninkiiba ay xilli un soo wada rawaxaan iyagoo labadiiba daalan iyagoo labadiiba nasad doonaya iyagoo mid weliba uu doonayo sanqadh la-aan ayay soo noqonayaan ninkii wuxuu doonayay markaa markuu soo shaqeeyo dee inuu gurigiisii ku soo noqdo oo markaasuu ku dego oo ruuxa dumari in ay noqoto ta markaa dejisa ee wuxuu u baahan yahay siisa ee culayskii ku soo dhacay ka dejisa waayo waxaynu xasuusuusanay khadiija bintu khalid radi allahu canha rasuulku markii uu malakuljibriil u yimi markii horese waxyiga lagu bilaabay ee isagoo cabsanaya u yimi siday u dejisay ugu caqli celisay ayaynu xasuusanaynu garanaynaa markaa haddii ay ninkii iyo ruuxii dumar ahaaba mar ay wada baxaan ay gurigii iskaga tagaan habeenkii uun mar la soo wada galo isagoo mid weliba dhinaciisa ka dawaqsan yahay isagoo mid weliba markaa raaxo doonaya iyo cid u shaqaysa mid weliba uu doonaya nasad iyo meel uu iska jiibsado oo carruurtiina dee inan jaariyada laga sii tago la yidhaahdo halkaa ku haya ama dhulkaa dee dhisan waxa la geeyaa meelo guryo lagu xadaaneeya inta aroortii hore la geeyo ayuunba habeenkii laga soo kaxeeya yacni ubadkina uu sidaas noqdo oo ruuxii dumar ahaa ee laga doonayay inay guriga ku sugnaato oo ubadkeedan ka war hayso oo ninkeedu marka halkii uu kusoo noqon lahaa ee uu ku degi lahaa ee markaa humuumtii iyo dhibaatadii ka dejin lahayd markay ayadiina aroortii baxda marna ay la soo gasho ee isna markaa uu yidhaahdo unnaa joog oo guriga joog oo ayana ay diiday boorsada sun garab ka sudhato dee isqabsigii ayaa badanaya gurigii markaa wuxuu isu rogayaa dee waxaan lagu wada dhaqmi karayn oon la wada joogi karaynin buu noqonayaa meel layskaga tegay buu noqonayaa meelay ubadkii ku dayacmaan buu noqonaya dabeedna labadii ruux halkaas ayay ku kala tegayaan imikana dee hay-adahaba yimi o waa la dhiiri gelinayaayo waxaa la leeyahay raggu waxoogaygaa idiin dhiibayaan ba idinku haystaane mid walayba shaqayso waxbaro oo dee iskaga xorow ayaa la leeyahay aad bay u badantao loo dhiiri gelinaya weliba furiinkaa la dhiiri gelinayaayo waxaa hadda lay sheegaya in kaadhad la siiyo ruuxa dumara hee la furo in kaadh la siinayo sida aynu yurubta iyo dhulkaynu ku sii yaacaynaba aynu ka maqlayno labada ruux markay kala tagaan baa mid walba waxay siiyaan u bataa dabeedna soomaali fara badan baa tidhi haydin badatee waanu kala tagnay dhaha yani halkaana waynu ka maqlaynaa halkanna maanta way jirtaa o dhiirigelintaasaa socotaa maalin maalmaha kamida ayaan daabiyad kamida daabiyadaheenna ayaan qole hay-ada kula kulmay oo amaha bixinaysa qoladeeba waanu iskarin waxaan ku idhi amahdaasaan doonaya in wax layga siiyo waxay dhahdeen dumarka unbaa la amahinayaa leh oo maxaa ragga u diiday raggu way kaga qayilayaanoo marka imika loo dhiibo waxaba way ku qayilayaanoo reerahana mas-uuliyadi kama saarno oo markaa dumarka carruurta koriyo sidaasaan ugu dhiibaynaa ma sidaasa haddaba waxaan dhahay anigu ma qayilo oo horta boqolka ay amaahisaan ama labada ay amaahisaan ku qayili maayo waanan soo celinaya xilliga ay tidhahdaan soo celi baan soo celinaya taana damaanadeeda waan bixinaya reerkaygana iyo carruurtaydanaa ka mas-uul oo u shaqaysa dee in la amaahiya baan doonay may bay yidhahdeen lagu amaahin maayo haddaba waxaan ku idhi waa laga cunayaa maaha e ujeedadiina sheega wax kalaa meeshi jire yani wax kalaa jira markaa maaha waa laga cunayaae wax kalaa jira u dabadaa laga wadaa waxaa la leeyahay shaqaysta oo m ka kaca fadhiga oo waxa laydinku haystaa waxoogaygan laydin dhiibaye ka baxa baa la leeyahay guryahan iyo maxaa idin saaro dibadda usoo baxo waxbarta oo shaqaysta oo dee waa kaa maxaa laydin addoonsanayaa baa la leeyahay markaa walaalayaal yacni dib baynu uga hadli doonaaye yacni islaamku marka ruuxa dumara jidh ahaan awood ahaan nafsi ahaan mid kastaba ilaahay marka uu masruufgeedii waajibiyey iyo wax kastay u baahnayd uu cid saaray yacni waa ruux waa loo naxariis islaamku uu u naxariistay in la addoonsanaya ma aha wuu u naxariistay islaamku ruuxa dumara mar waa aabaheed buu saaran yahay walaalkeed buu saaran yahay xaaskeeduu saaran yahay yacni wax alliyaaliyo wax kastoo ay u baahnayd markaa shaqadii islaamku wuu uga tudhay wuu uga naxariistay wuxuu ka dhigay yani yani way uraysanaysaa ilmii bayna ayay caloosha ku sidaysaa calo ilmii bay jaqsiinaysaa yacni hawshaa faraha badan ee aadka u culus ee u qaaliga ah ee qiimaha weyn bulshada ku leh ay hayso daraaddeed ayuu uga fudaydiyey oo uu ninka u saaray culayska intaa leg isagu inuu mas-uuliyaddaa qaado iyaduna ay ka nasato oo culays intaa ay haysa ay ugu filan tahay markaa ma aha addoonsi la addoonsay waa naxariis islaamku u naxariistay ruuxa dumara taasina waa taasoo walaalayaal ruuxa dumara oo garan weyda iyada lafdeedana muhimadeedii iyo waajibkay lahayd oo aada u culus oo aad tii soo saaraysay ajiyaashan iyo ummaddan dhan tii soo saaraysay ee tarbiyadaynaysay inay tahay oo mas-uuliyadda intaa leeg loo dhiibay hadday garan weydo oo ay dabeetana ka doorato meelaha inay ororodo ayana waa mushkilad keenta guryuhu inay ku burburaan waaba waxaan ka akhriyay kitaab gabadh jaamiciyada yacni darajada ugu sarraysa gaadhay oo la hadlaysay habla qalin jebinaya jaamacad ka qalin jebinaya markaa gabadhaasi waxay hablahaa ku tidhi anigubay tidhi adduunyada waxaanan soo meel aanan soo marini yacni way yar tahay bay tidhi meel aanan soo marini way yar tahay magacaygana meel aan laga aqoonin waa yar tahay bay tidhi oo mashhuur baan ahay markaa dhaktarad bay ahayd oo waxay tidhi qol yaroo xabsiya baan leeyo halkaasaan galaabay tidhi oon habeenkii ku jira waan ka soo baxaayo dabeetana dhakhtarkaan imaada qol yaroo isna xabsi ah ayaan galaabay tidhi oo labadaa xabsi ayuun baan imanka udhexeeya bay tihi waxaan ilaawey bay tihi inta aan aqoontaa iyo magacaa aan samaysanayen adduunkaa wareegay wax iiga muhiimsanayd noloshaydaan ilaawey waxa iiga muhiimsanayd bay tihi noloshayda inaan xaas noqdo oon ubad iyo shon ubadkaygaa koriyo ayaa maanta iiga roonaan lahayd oona igu ilaaway markaa idinkaan idinkula talinayaa bay tihi aniga waktiga iga lumay idinkaan waktiga idinka lumine inaydan wadadayda aan ku lumay aydan ku lumine halkaa ilahay idinku talagalay aa martaan waxaanad moodaa kuwa durbaanka u sidaa maanta durbaanka kuwa utumaya inay yihiin kuwa iyagu sidaa ruuxaa dumari sheegayso iyagu marka halkaa ka quustay oo dhaafay oo dabeedna iyagu doonaya intan kale un inay kaxaystaan ee iyagu qaaran halkaa ka soo noqon karaynoo quustay weyi markaa taasina waa sabab waxaa kamida sababaha furiinka keena dee nolosheennu nolol caadiya bay ahayd nolol aan culays badan lahayn bay ahayd mar kastaynu dhaa waynu sii ilbaxaynaa iyo horumar baynu sii gaadhaynaaba nolosheennii un baynu sii cuslaynaynaa yacni xilliyadan dambe waxaa dhacday inay waxyaalihii yacni ay doonaysay ruuxa dumarhi ee xaaskaahi ay ka doonaysay ninkeeda laga yaaba inaanu wax badan haynin ee la socoto waktigan iyo xilliyadan inay farabadatay waxyaalaha ay doonaysaa oo ay dabeetana cusla culays ku keentay ninkii aan wax badan haynin masalan ninkii waxaa laga doonayaa oo la leeyahay waa inaad keentaa guri gaar ah waa inaad keentaa tallaagadii wax lagu qaboojinayey waa inaad keentaa heer baa la gaadhay maqsaladii maryaa lagu maydhayey waa inaad keentaa fideogii yacni intaasoo shay oo aan haddana nolosheenni wax badan ku biirinaynin ayaa la rabaayo oo la leeyahay waa inaad aqal markaa intaa leeg samaysaa waa inaad markaa gaadhi la helaa garando yarna ha ahaadee waa in la helaa meelaha lagu gaadhgaadho mararka qaarkood marka lasii yani kibro ayada islaantu suuq qaba lugayn mayse mid gaara iska kaxaysanaysaa waxay rabtaa mid gaaro ayada iskaga soo adeegto sallada un lagu qaado waxaa la rabaa markaas waxaas oo dhan waxa ka sii daray waxaynu baran oo islaamihii barteen ayana wax la ismariyo oona iyana ku jiri jirinoo dee ayana cusburkooda iyo huruudooda iyo markaa waxay subagooda iyo saliidooda iska marsan jireen boqol iyo toban green baa laynoo keenay iyagana oo oo waxaa la yidhi markaas tii dee baratee ismarisay waa inay isku wadaa un haddii kale jidhkiibaa googo-ayo finish dabeetana biilkiiba waxa ka batay iyo wixii uu ninkii bixinaya iyo kiradii iyo biyihii iyo laydkii iyo wixiiba waxa ka batay waxa ka batay markaa gremyadan iyo waxaan la ismarinay waxaan la isku casaynaya iyo waxaan la isku madoobeynaya ka batayba markaa ninkii dee isaguna nolosha la xarbiyayay iyo daasada caanahee ciyaalka iyo kirada iyo wixii yaree laga maarmaanka ahaa marka la yidhi waa inaad guri keentaa waa inaad gaadhigii keentaa waa inaad telefisyonkii keen videogii keentaa waa inaad tallaagadii keentaa waa inaad maqasaradii keentaa yani halkuu ka keenayaa dee waa in halkaa markaa muran iyo isqabsi ka yimaada oo la yidhaahdaa mid bakayla baa too mid gacantu goday baa too halkaa muran ka yimaada murankaasi dee wax lays qabsado oo lagu murmo oo lays haystaba dee marka dambe labadii ruux waxay noqonayaan inay waxay noqonaya inay kala nastaan markaa aan kala nasana baa l reeri baa loo ti waan isku daalay waan kala nasanayna waa isfurayna waanu kala nasanayna baa markaa la leeyahay o waxyaalaha markaa la doonayo ayaa markaa ka badan dee wixii la helayey oon wax markaa daruuriya oo loo baahan yahayna aan ahayn taasaa kamida walaalayaal waxyaalaha furiinka keena dadkii markaa labay u qaybsamayaano dee dad markaa iyagu wax yar haysto waxoodaa yar markaa isku filaysiinayo oo kala tashiilanayo oo labaatanka kuna soo gashay berrina barsi maantana barsii oo la leeyahay markaa gacantii go'day weeyaan iyo midaan waxba bixinaynin iyo qaar dee halkaa girim iyo boqol dollar maalintii kusoo iibsanayo ayana dee markay sidaa uhalaaloobiyaan marka dambe way ka soo bixi un dabeedna waa lagu griim waayo wax la cunana waa la waay labadaba waa la waay waxaa kamida walaalayaal waxyaalaha furiinka keena ubad la-aanta ubad la-aan ubadku waxa weeye waa hibe ilaahay bixiyo ilaahay baa li yahabu liman yashaau inaasan cidda uu ilaahay doono wuxuu siiyaa hablo cidda uu doono wuxuu siiyaa inamo cidda uu doono wuu isugu daraa cidda uu doonana madhalays buu ka dhigaa waana dee ubaxa nolosha ama waxa ay dadku ku indhaqabowsadaan weeye waana ragba bashariya yacni dadku doono oo aan ceebi ku jirin markaa waxaa dhici karta labadii ruux dee intay isguursadaan in ruuxii dumar ahaa waxba dhali weydo islaamku dee xal buu u yeelayo yani islaantii waxba waa dhali weyda islaamkuna hala furo lama odhanin yani mid kale iyo mid labaad inuu guursado ayaa loo baneeyey ruuxiisii dumaree horena uu sidiisii u qabo halkaasay markaa mushkiladu ka imanaysaayo labadii ruux marka u horaysa marka muddo la wada joogo ama waa la isqabanaya waa la isku dhacaya dabeetana ubad kale isku xidhay waa la kala boodayaaba ama markaa uu guurka ninkii guursado ayaa dabeetana gabadhii la kilkilinaya oo la leeyahay na adba istijaabi dee na muu kaa guursadee miyuu kula guursaday na nacasiya maxaa ku dhigro ayana markaasa dabada lagaga dhacaya markaa taasina way keentaa waana in la ogaadaa yacni wax ilaahay bixiyey inuu yahay oo labada ruux dee wax kaloo ku yimaada mooyaane aanay noqonin waxay ku kala tegayaan taa marka qaarkood baaba waxaa dhacda dee qaarkood inay yidhahdaan hablo midhan unbay dhalaysaayo dee markaa way iska furaya way dhacdaa mararka qaarkood oo waa la arkaa waa wax aada u foolxun wey yani oo in yar un ka sokaysa kuwii markaa hablaha aasi jiray un in yar ka sokaysa waxaa kamida walaalayaal waxyaalaha furiinka keena labada ruuxee isguursanaya isguursaday oo ku kala taga xagga aqoonta xagga dhaqaalaha xagga bulshada iyo xagga da'da intaa hadday ku kala tagaan waxaa dhici karta inay isqabtaan ay kala tagaan ama isla fahmi waayaan kow waxaynu leenahay waxaa la doonayaa guurkii inuu sii jiro oo dee muddo dhe safar dheer weeye mustaqbal dheer baa lagu higsanayaa guurka markaa waxaa laga maarmaana si uu usii jiro o usii daa'imo in labada ruux ee isguursanaya adda ahaan isku dhow yihiin xagga bulshada ay isku dhow yihiin xagga dhaqaale ay isku dhow yihiin xagga waxbarashada ay isku dhow yihiin hadda waa mid habboon waana waxyaalaha kafaa'ada ay fuqahadu yidhaahdaan ee ay kafaa'ada u xidhaan waa ka mid waxaana dhacdaa haddii laba ruux oo midna markaa qof aqoon sare uu leeyahay qofna lagaba yaabo inaanu aqoonba lahayn markay isu yimaadaan inay noloshiiba isla garan waayo inay isqabtaan oy saa ku kala tagaan xaggii dhaqaalaha dee waxaa la doonayaa ninkii markuu guursanayo dee ruux dumara oo dhaqaalihiisa iyo dee waxayse kusoo dhow lafdiisu inuu doonto haddii mid green boqol dollar ku doonan jirtay oo markaa isagoo wuxuu helaaba labaatan kun tahay uu doonto dee miya isqabanaya isma qabanayaan iyagoon xataa xumaaniba jirin ayaa ruuxii dumar ahaa ee guriga dhaqaalaha le ka soo jeeday iyo markaa ninkan oo isna dee wixiisuba iska yar yihiin iyadoon xumaaniba jirin baa laga yaabaa haddana inay isla fahmi waayaan xaggii bulshadii waa la mid xaggii da-du waa la mid oo laba ruux oo kala da- weyn haddii meesha la isugu keeno iyada lafdeeduna dee waa mushkilad oo masalan haddii un odayga xoogay loo eego la yidhaha inanta markaa xoogay buu hayaa ama guryuu leeyahay haddii la yidhaahdo oo dabeetana inantii sidaa loogu geliyo dee waxa weeyaan ma ma sii raagayo guurkaasi ma sii raagayo guurkaasi waayo waxan yaree la eegaya iyo dhadhalaalkan adduunyadan iyo waxoogaygan waxa ka muhiimsan yacni waxa nafsiga ah iyo dawaaficda iimaaniga ah iyo ruuxiga ah ee ku jirta guurkan ee labadan ruux ka dhaxaynaysaa ka weyn waxoogay yare adduunyada iyo dhadhalaalkan la eegayo markaa labada ruuxna waa inay isku yar da-dhow yihiinoo hadday kala da- roonaadaan waxaa laga yaabaa inay iyaguna isku dhacaan jaabir ibnu cabdillaahi waa kii guursaday ruux dumarahoo ka weyn buu guursaday rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuha waar maad guursatid inan yar oo adna aada la ciyaarta ayana kula ciyaarta adna aada la ciyaarto ayana kula ciyaarta maad guursatid yacni halkaa laba qof oo markaa isla jaan qaadi karaya inay labada ruuxee isguursanayaa ay yihiin ayaa laga maarmaana hadday inantina ciyaar doonayso odaygina wax cagaa u duuga doonayo dee miyay miyay isla keenayaan yani islama keenayaan markaa laba ruux oo isku yar dhow waa inay yihiin haddii ay markaa sidaa u kala fogaadaanna waxaa dhacaysa walaalayaal inay markaba kala boodaan xagga bulsho ahaan hadday kala fogaadaan iyada lafdeedu waa mushkilado dee nin yurub ka yimi iyo inan miyig ka timi haddii laysu keeno iyaga lafdooduna markaa khatar un baa kasoo dhegi weyn waxa dhacdo baa nin iga sheekeeyey qiso dhacday nin yurubtaa ka yimi oo inan reermiyo qaraabadoodiiyo loo guuriyey dabeetana habeenkii ayuu malaa inantii is yidhi dhunko waa naga baydh bay tidhi dabeetana yaabbaa isagiina ku dhacay oo aroortiibuu dabeedna yidhi warqadeeda iga soo daltay anun baa neef geela xalay isoo xarayseen buuri neef geela ayaa isoo xarayseen buuri yacni labadan qof ee laysu mushkiladu waa labadan qof ee laysu keenay ayaa laba qof oo aada u kala foga yacni dhaqan ahaan iyo bulshada halkay ka yimaadeen ayaa aada u kala fog nin kalea lai sheegayeyo isna ruux dumara doonay inuu guursado yacni inantiibuu la yaabay xishoodkeedii iyo dowrsoonaanteedii iyo aamusnaanteedii markaasuu ihi mcaadi maaha buuri caadi maaha ruuxan yani meel waxanu meel dumar ku xishoonayaan baanu aragba dabeedna caadiba maaha buuri marka waxa keenaya uun yani kala fogaanta labada ruux ay bulshaan kala fog yihiin waxaa kamida walaalayaal asbaabaha keena furiinka yacni labadan ruux oo isku guursada aqoon yar oo duleed keli ah aqoon duleed keli ah iyagoo isku guursada ayaa kamida waxyaalaha mashaakilka ugu daran bay kamid tahay masalan isagoon ruuxii dumaraha aan si fiican uga bogan gabadhi aanay ruuxii si fiican aanay ninkii uga boganin is arag yaruun markaa iyo wada hadal yar aan laysu dhaafin oo aan mid waliba ka kale aanu ka baaraan degin akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ayaa la isguursanayaa waxaana jirta labada ruux labada ruux intaa ay isdoonayaan ee ay wax iska damacsan yihiin qof waliba wuxuu soo xidhaa ama soo hilaabtaa akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan fiican iyo hadal wanaagsan oo tobalcaaro abuu qof waliba soo xidhaa hadhowta markay labadii ruux aqal galaan ay guri isugu tagaan ayaa tobalcaarihii intuu kala hadho ayuunbaa mid waliba sidii ilaahay u abuuray ayuunbuu la imanaya geg dabeetana waa isku dhacayaan isku dhacba halaa ka imanaya markaa walaalayaal midi ma banaana markaynu sidaa leenahay sida maanta reer galbeedka iyo qarbiga inagaga yimi gaalada ee inankiiyo inantu ha saaxiibaan oo ha iska baaraan degaan oo ha wada socdaan oo muddo ha la wada socdo wax diintu ay ogoshahay ma aha waxay diintu ogoshahay ma aha yacni waa inay gabadhani ka fiirsataa ninka ay guursanayso oo ay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa yani way heli kartaay oo way baari kartaay oo dadkii markaa ay wada dhaqmeen ee ay soo wada noolaayeen baa la helaya kadalik ninkii gabadhii wuu helayaa ehelkeedii buu helayaa yani wuxuu ku ogaan karaa ayadoon taa la samaynin oo aan labadii ruux isku dhex daadanin oonay odhanin annaga ayaa isbaranayna ayuu qofki helayaa ruuxii dumar ay helaysaa ninkan dhaqankiisiiy wuxuu yahay ninkina uu ruuxii dumar ahaa helayaa markaa waxaa lagama maarmaana walaalayaal labada ruux in aanay isku guursaninun aqoon yar oo duleed waxaa ka dhacday dalalkan aynu jaarka nahay mid kamida oo nin iiga sheekeynayey wuxuu yidhi nin tuugahoo caanbaxa oo weliba dee tuugada midba meel uunbaa loo diraye isagu inuu dumarkaasun intuu guursado dabeetana waxoogay geera dahabkaa bal hadda keeno aroortaasun inuu silis yar ama dhega yar kala carur meelaha ka iibsado un shaqadiisuba ay tahay ayay ruux dumara taraag wada galeen waa gaariga dushiisa way sheekaysteen oo waabay heshiiyeenba inay isguursadaan meeshii ay inantu ku socotay bay tegeen dabeedna reerkoodii baa buu yidhi waan u fadhiisanay isagoo reerkii la daydayayo ayuun baa nin garanayaa ninkan ayuunbuu meeshii yimi de wa waa makanaa inan idinka doonayo siinaysaan unbuu yidhi dee isagina halkiin bu cagaar kaga diy yacni eeg labadaa ruux wuxuu ninkaasi ii sheegay in intaa yara gaarigaasun ay la soo wada socdeen unay is arag iyo barashaba u ahayd ay ku heshiyen inay isku guursadaan qaar baa intay isguursadeen unu soo baxay waaba isbiirtoole show ya waaba isbiirtoole qaar baa loo guriyey mid waalanba xufba ah oon calacalba qabin markaa waxaa laga maarmaana walaalayaal waxaasoo dhan in laga fiirsado ayaa lagama maarmaana oo qofku yani waxay wada mustaqbal dheer bay wada dhisanayaan oo ay wada gelayaane yani inay ka fiirsadaan ayaa laga maarmaana aada uga baaraandegaan halkaasuu caawa inoogu joogaya habeen dambe ayaynu hadal kasii wadaynaa haddii ala yidhaha wassalamu calaykum raxmatullahi barkatu